wararka ka imanaya degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ayax fara badan oo guuraya uu ku degay ilaa labiyo soddon tuulo oo ku taala degmadaasi dhul lagu qiyaasay ilaa siddeetan kilomitir ayuu saameeyey ayaxan sida uu sheegay guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo la soo xiriiray wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane
walaal aada umahadsantiin waxaan idin soo wacay maadaama bahdan xaafadda tihiin waxaan idin soo wacay dhibaato dhacday oo ka dhacday deegaanka amba degmada maxaas oo dhibaato dhow ah oo ilaa hadda taagan oo degmadii wayax ku degay oo dhulkii beeraleydaha iyo dhulkii maadaama xilli roobaadkii la joogo oo xilli roobaadka udaay degmadii dhammaan deegaamadii kala duwnaa iyo degmadii gudaheedaba wayaxay baabiyey marka ayaxa aad noo sheegayso in uu ku degay deegaanka ma degmada maxaas dhexdooda ku degay mase deegaanada hoos yimaada wallahi walaal inta badan degmada gudaheedana waa ku degay deegaamada hoos yimaadna ilaa soddon iyo laba tuulu ku degay maxaa is leedihiin dhibaato waa uu geysan karaa oo dhinaca deegaanka ah dhibaato waa geysto dhibaatada haddayba taagan tahay dhulkii dhuldaaqsimeedkii waa cunyey maadaama hadda sare roobaadkii u da-ay oo sare wanaagsan habdanasha ay ka da-day marka dhulkii daaq ahayna geedihiinkii waa diirtay dhulkii beeraleydii hadda soo baxay dadka ayagoo beerihii falanayo ka baabiiyey haba yaraatee waxu reeba ma jiro ilaa haddana waa degan yahay qayb qayb uu markii hore ahaa ilaa shala ahay haddana socodku yimid ilaa sideetan kilomitr uu socya marka ayaxa xaggee idinkaga yimid jihada dhinaca waqooyi ama dhinaca koofureed gobolada idinkaga jira xagee ka yimid dhanka galguduud dhanka galguduud uu noogu yimiday dhanka galguduud marka kula ahay waxa uu noogu yimiday dhanka waqooyi uu noogu yimid dhanka koofureed waa noo dhaaf u haya markii hore waa sociyey ilaa shala waa sociyey qayb qayb uu ahay hadda sideetan kilomitr oo isku xiran uu hadda socyaa marka ilaa shala dadku waa iska kicinaayeen waa degaayeen hadda sideetan kilomitr si loo kiciyo maaha dadkii waa la daaleenba dhulkiina waa baabiyey oo gacmahayba hadda ka laabteenba intay geeda gubi karaan intay wax garaaci karaan intay xabada ridi karaan dadka intay shaqayn karaan waa shaqeeya marka uu hadda saf u yimidna dadkii waaba daaleenba si guryahooda iska galeenba macal aqal soomaalidii u ciro u haaya hadda oo maxaan ku sheegaa dadkii maguursada ahay aqaladay isdhisanayeen wax kale markuu waa marka markii ugu horreysay oo deegaanka uu ayax sidan oo kale dhibaato ugu geysta miyaa mase marar kale oo dhibaatooyinkan aad la kulanteenna way jirtaa guddoomiye walaal mar dhaweetaan la kulanay yaan dhaweetaan la kulanay ayaxii horeeto marka uu ahay haddana sidaa ahay oo degaan yaru ku degay sidaana uma badnayn waa la iska kicinay hadda waxaa eriya meelaha ku dega ilmo uga tegaya ku dhalaya maadaama xiliroobaadka uu haas yahay markuu ku dego ilmo uga tegaya oo ka wada guuri maayo ka wada jicin maayo marka waktigii horeta melmelaya hadda waa saf ilaa sideetan kilomitr waayen marka hore gabalgabalo ay laba qaybood waaye qaybna waa qayb gabalgabal oo la iska kicin karo oo amba gubdo la sidi karo amba wax loo garaaci karo midna waa mid saf ah oo si loo kiciya lahaynba oo macnihii ka safa saf marka kulahay waxa waaye in hadduu sideetan gadaal hadda wax uu jiro ma naqaano laakiin inta sida dhinaca dalka u dhaafo hayaan ku hayaa si waaye muu gadaal hadda ilaa gadaal cid ka warrantay meel hadda uu jiraba warba kama haynaba waa soo yaalaale maxaa is leedihiin waa laga qaban karaa ama cidda wax ka qaban karto waa ay sameyn kartaa deegaanka si loo badbaadiyo wallahi walaal cid kastoo wax kaqaba ka qaban karta waa u cabanaynaa cid kastoo dawladda soomaaliyeed hay-adaha gargaarka cid kastoo wax ka qaban karta inkastoo ayaa dhaweeto hadda waxay markii ayaxii hore uu degay waxay hadda dadka loogu kaalmeeyo loogu tabarucay inkastoona helin hadda siday uga maqan yihiin haddana dadkii haddii beeraleeyiin haddii xoolaleeyihiinma dadka waa saameeya dadkuna laba qaybood ka kooban yihiinoo waa ka taqaanaa dadka dadka ganacsatada waa yaryahay dadka xoolale iyo beeraley waayan hadda degmada maxaas labadii xoolihii iyo beerihiina waa saameeyey waa baabiiyaba marka xooluhu waxay taagaan malaba hadda meel ayax cunan oo la raadi mooho meel ayax cunana hadda meel makuma ogin ba anaga haddii ayaxa laga kicina oo si looga kiciyo hadda deegaamo hadda wax jira inkastay aada u weyneyn deegaamo ka badbaada waa jiraa in hadda kusoo aadaya in kalana laawaclan waxa in xaqiiqda laga sheegaa la rabaa oo kormeeraa tegaa waxaan sheegnay in la arkaa la rabaa deegaamo hadda ku degano noocaas ka tirsan waa jiraan laakiin ma badno inuu hadda kusoo aadaya in kalena xaqiiqda karo kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo u warramayey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane